dhinaca kale waxaa taariikh nololeedka iyo qofku agaasiimiya cabdicasiis maxamuud guuleed oo ah agaasimihii radio muqdisho uga warramay zaare cabdixamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ilaahay ha u naxariisto walaalkay saaxiibkeen cabdicasiis maxamuud guuleed cabdicasiis africa walaashay saara cabdicasiis aniga labatankii sano ugu dambeysay ku dhowaad ayaan isnaqaanay oo marna aan ka wada shaqaynaynay warbaahinta privateka oo saxafiyiin idaacado kala duwan ka shaqeeya aan ahayn labiyo tobankii saddex iyo tobankii sana ugu dambeysana isku meel ayaan ka shaqaynaynay oo warbaahinta qaranka ayaan ka howlgelaynay wuxuu ahaa nin saxafi ah oo kamid a saxafiyiinta ugu saameynta badan dadkuna aadka ay ugu xiran yihiin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka wuxuu ahaa nin xirfadiisu sarrayso waayo aragnimo badan leh geesi ah oo dhiiran wuxuu ahaa dhexdhexaadnimada iyo sugnaanta xogta aad iyo aad u ilaaliya dadka saaxiibadiisa ah aad ula shaqeeya si gaar ah waxa runtii anigu aan ku xusuustaa sida mar kasta ugu jeclaa inuu u gurmado dadka caawiyo asxaabta haddii dhibaata ay timaado uu isu wataago inuu noqdo qofka ugu horeeya ee muxuu ahaa isku daya in uu ka jawaabo wixii culaysay ama shaqaalaha lasoo gudboonaada ama muxuu ahaa asxaabta lasoo gudboonaada marka nin zaciim ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo muxuu ahaa haliyey ah oo qarankan wax badan usoo qabtay ayuu ahaa waa tahay marka dilkiisa kooxda al-shabaab way sheegatay qof naftii hura inuu geysta ayay sheegeen adinka maxaad intaasi ku daraysaan oo xogood ka haysaan sida dilka uu dhacay ciidanka boolisku waxay sheegeen in qof nafti halliga ah uu isku qarxiyey halkaasna uu ku geeriyooday marka intaas ayaan anagu ognahay kuwa argagixisada ahna waa maqlay inay maaragta sheegteen inay dileen muxuu ahaa oo sabab iyaga maaragta xaggooda ka timid arrintaas ayaa ahayd waana qiyaasi karnaa oo haddee muddo badan ayuu dhagartooda iyo xumahooda kala dagaalamayay dadka marka shahiid maaragta muxuu ahaa gacanta nimankaas khawaarijta ah ku baxay inuu yahay waa aaminsannahay iyaguna way sheegteen isagana ilaahay subxaanau watacaala camalkii nebi maxamed sal ly slam ku tilmaamay dadka dadka noocaasu ay dilaan ilaahay subxana watacaala ha u aqbalo hana hana maaragtay siiyo fadliga iyo wanaagii diinta islaamku ay ku sheegtay kooxaha noocaasi dadka ay dilaan muddo dheer cabdicasiis waxaa lagu xasuustaa la dagaalanka kooxda al-shabaab barnaamijka gungaar oo wareysiyada xubnaha kooxda kasoo goosto ama lasoo qabto uu ku sameyn jiray waxaa la xasuustaa sidoo kaleeto muddooyinkii dagaalada ay ku socdeen meelaha uu kasoo warrami jiray bal waxaad iiga warantaa marka inkastoon ognahay waxaasoo dhan haddana ma muuqatay oo digniine ma jireen ama xataa ma jireen inay daba socdeen wax laga warqabay oo dilkiisa la xiriira
runtii saara horta al-shabaab dee qof soomaaliyeed oo ay nolol u ogol yihiinba ma jiro dadka soomaaliyed oo dhan ay dilaan ay jecel yihiin si gaar ah dadka cabdicasiis oo kaleeta ah ee muhiimka ah waa la iska fahamsanaa markasta waana la dareensanaa inay dhagar muxuu aha u maleegayaan intii awoodooda ah taxadarkeeda iyo feejignaanteedana intii karaankiisa uu qabay laakiin dee waxaasoo dhan waxaa ka weyn waktiga ilaahay qadaray saacaddaad dhimanayso iyo goobtaad ku dhimanayso iyo sidaad u dhimanayso waa si cimrigaaga ka weyn oo qoran marka waktigiisa unbaa intaa ahaa dabcan wuu ogaa wakti dheer annagoo dhanuna waa ogeyn wakti dheer inay siday ay sida dad badan oo kaleetaba ay maaragtay dhagar ula maaganaayeen laakiin waktigii hadda uu geeriyooday unbay qoreed inuu maaragtay shahiido waktigiisa u baxo ka sokow inuu ahaa nin shaqadiisa ku firfircoon ku fiicnaa muddo labaatan sano ku dhow dhow warbaahinta qaybaheeda kala gedisan kasoo shaqeeyo aad loo yaqaano maxaad kaloo dabeecadihiisa maadaamaad aad isugu dhadhaweedeen intaan ogahay cabdicasiis aad nooga sheegi kartaa runtii cabdicasiis sifooyinka aniga aan siin karo marka koowaad waxa uu ahaa sidaan sheegay nin hadaf leh hadafkiisana inuu xaqiijiyo jecel oo geesi ah oo shaqadiisa ku dhiiran wuxuu ahaa nin wadani ah oo dalkiisa jecel oo jecel inuu dalkiisa iyo dadkiisa waxa ay qabaan la qaybsado muxuu ahaa xilliyada adag ciidamada qaranka hadday ahaan lahayd shaqaalaha dowladda hadday ahaan lahayd dadka shacabka wax eada soo gaarta hadday ahaan lahayd nin jecel inuu xaaladaha culus oo dhan ka qayb qaato ayuu muxuu ahaa ahaa waxaanad garan kartaa inuu arrintaas darteed uga soo noqday intuu baxay oo dibadda tegay oo maaragtay isagoo dibadda ku noolaan kara yurub sharci kule uu soo noqday oo wadanka uu ka shaqaynayo wakhti adag marka waxaan kaloo ku qiyaasi karaa nin samafala ah inuu ahaa oo dadka culaysyadu ay haystaan oo dhibaatooyinku ay haystaan gaar ahaan kuwa kolliigiskiisa ama shaqada ay kala dhaxayso jecel inuu markasta hormuud u ahaado inuu abaabulo in dadku iscaawiyaan oo isgargaaraan oo samafalkaas caan ku ah wuxuu ahaa nin qalbi furan oo cafis badan oo maaragtay jecel wixii dadka dhex mara inuu ka xaajeeyo oo maaragtay dadka isku soo maaragtay isku qalbi xaaro oo walaaleeyo calaamadahaas wanaagsan ayaan ayaan muxuu ahaa ku aqaanay saaxiibka ilahay unaxariis dhinaca kale waxaa asna dhaawac uu soo gaaray dhaawaciisa sida uu yahay in yaroo kooban haddaad nala wadaagto sharma arke maxamed oo asna agaasimaha t v-ga ahaa qaranka
sharmaarka ilaaha caafiyo dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen dhaawac inuu qabo laakiin dhaawaciisa uu maaragtay hadda soo soo fiicnaanayo muxuu aha jirkiisa qaybo kamida waxyaabaha qarxa ee argagixisadu ay isticmaalayeen ay saameeyeen jirka meelo badan oo kamida firira ay ka galeen laakiin muxuu ahaa gargaar deg dega oo loo sameeyey iyo qalimo lagu sameeyey lagu guulaystay xaaladiisu inay alxamdulilah soo soo fiicnaato marka dhaawac ayuu qabaa culus oo aan yarayn laakiin dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen in halista uu wajahayahay ay yar tahay rajana ay ka qabaan in maaragtay haddii ilaahay uu qadaro uu kasoo fiicnaado insha allah oo kasoo kabsado ma jirtaa sida wararka hadda ay sheegayaan qaarkood bal haddaan kusii weydiiye in ninka naftii huraha oo isku qarxiyey labada agaasimo uu isku dhejiyey baabuurka dhinacii uu ka waday ama dareeshada dhinaci uu ka waday uu soo qabsaday agaasime cabdicasi africo horta goobta ma aynaan joogin laakiin sida dadka goobjoogayaasha ay noo sheegeen waxay ahayd in dhinaca cabdicasiis uu joogay hadda baabuurka nin kala u waday oo darawalaho isaguna dhaawac fudud qaba oo muxuu aha shaqaalaha wasaaradda kamida ilaaha cafiyo laakiin labadoodu meesha daaqadda cabdicasiis saara ayuu ayuu ayuu qofku dabcan soo istaagay halkaas ayuu isku qarxiyey sababtaas ayaa cabdicasiis xanuun dhaawaca intiisa badan maaragta u gaaray oo uu markiiba maaragta u geeriyooday sharmaarko aan ka fogeyna uu dhaawacmay marka waxay noo sheegeen dadka goobta joogay inuu qofku toos u beegsaday cabdicasiis kaasi waxa uu aha wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo u warramayey zaara cabdi axmed